maamulka koonfur galbeed gaar ahaan saddexdan gobol waxaan ka dalbaynaa dadka ku nool inay nabaddu qaataan nagala shaqeeyaan si dhibaataan looga baxo annaga waxaan isleenahay haddaan dhibaataan laga bixin oon la dadaalin dhibaatadan cid walbay gurigeeda ugu soo gelaysaa waxaa noo muuqata dad badan inay rabaan inay iska dhuuntaan oo guryooda qorigooda hoosta gashadaan qoryaha shabaab ha laisaga celiyo ha la soo bixiyo shabaab ha laiska celiyo shabaab asiga colaaduu wadaa meel laga istaagi karo male qofuu walaal u yaqaano male qofuu saaxiib u yaqaano male qofuu muslimo u yaqaano ma jirto annaga inaan iska celino waayo oo aanan raadsano si aan nabad u helinayn nabadaanan raadiyo uhayna nabadiina waa laga waayey dadkii way rafaadinayaan waddankan sida dhibaatada looga bixin lahaa oo iskooladii loo soo celin lahaa caafimaadka loo soo celin lahaa jididka loo dhisi lahaa nabad loo heli lahaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto u walaalowleed oo maamul u adeegaayo waaye